أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa sideedda subaxnimo oo gow ah waa subax arbaco ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha dulqacida sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn ugu yaraan shan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen qaybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah barakac xooggan ayaa ka socda magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kadib markii daadad xooggan ay soo galeen xaafado ka tirsan magaaladaas wilaayada gado ayaa dowladdiin ah u soo gabagabaysay wulaadda degmooyinka wilaayadaas shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran ugu yaraan shan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen qaybo ka mid a wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose warkaas iyo war kaleo ku saabsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa inoo soo koobaya walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqaadir rabbaani bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax arbaca taariikhna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha dulqacda sanada kun afar boqol afartan iyo shan hijiri ciidamada mujaahidiinta waxay howlgallo kala duwan ka fuliyeen qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya howlgalka ugu horeeya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ka fuliyeen deegaanka yaqbari weyne oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidanka mujaahidiinta waxay xalay weerar culus ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalay duuleedka deegaanka weerarkan waxay mujaahidiinta ku dileen laba askari oo murtadiin ah waxayna kusoo qaniimaysteen qor iyo boosh sidoo kale howlgalla saf ayay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay dagaallo culus oo saf ah ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee elaboorka degmada baraawe deegaanka burculo ee hoostaga degmada baraawe iyo deegaanka laanta buura oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalay xaafadda hareere kaadiyo oo ka tirsan magaalada baydhabo qaraxa ayaa u dhacaya sidii loo qorsheeyey waxaana allah fadligiisa qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari murtadiin ah kuwaas oo la xaqiijiyay in dhawaacyadooda ay culis yihiin oo xaaladooda ay garaab tahay dhanka laamuu kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta kenya ee deegaanka kiyunga ee gobolka laamu oo kamid ah dhulalka muslimiinta ee kufaarta kenya xooga ku haysato dagaalkaasi waxaa ku bakti hal askari oo kufaarta kenyaatiga ah waxaana halkaasi lagu gubay motoorkii korontada ay ka qaadanayeen saliibiinta kenya sidoo kale xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen saldhig maleeshiyaad murtadiin ah oo daacad u ah saliibiinta kenya ay ku leeyihiin duleedka deegaanka kamboni iyadoona dagaalkaasi murtadiinta khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta allah fadligiisa waxay har iyo habeen howlgallo kala duwan iyo weeraro qorshaysan la beegsadaan cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta shukran akhwana maxamuud wilaayada jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxday safka cadowga allaah walaalkan bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya mar kale maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu degmada badhaadhe ee dhulka jowraha uu ku soo bandhigay toddoba askari toobadkeeniyaal ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland taa'ibiinta lasoo bandhigay ayaa kale ah faarax muuse faarax oo muddo shan sano ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada jubbaland maxamed xuseen ismaaciil ibraahim cabdulaahi ibraahim cabdilkariim guure axmed cabdi mawliid cabdiraxmaan maxamuud xuseen iyo xuseen dhaqane askartan taa'ibiinta ah markii towxiidka loo qabtay kadib ayay waraysi gaara siiyeen idaacadda islaamiga ah ee andalus waxay ka hadleen qaabkaay uga soo baxeen safka cadowga waxyaabihii ay la soo kulmeen iyagoona ugu dambeyn baaq u diray askarta ay kaga soo tageen safka gaalnimada magacaygu waa maxamed xuseen ismaaciil waxaan ahaa ciidanka axmedow oo ka tirsanaa fugaa waxaana ugu soo tagay jubbow haddana waxaan joogaa degmada badhaadhe waxaan la joogaa walaayada islaamka waana liigu soo dhawey gacan furan si wanaagsan haddana waan ku faraxsanahay ayaan toobad keenay insha allah faarax muuse faarax laydhaha magacayga waxaana la joogaa walaayada islaamka waxaana kasoo baxay kudhaa waana fiicanahay wax dhibee ma qabo meeshaan joogana waa degmada badhaadhe dhibaasho fara badan waa jirtaa dadka wuxuu laheen baa laga qaadayo wax walba waa iska caadi aa lagu leeyay wadadan waxaa ka qaadaysin baaldile ma soo badaa dhada caadi waa lagu leeyay ka sooco walaniyo dhacdooyin fara badan waa iska jiraan oo dee qof xoolo uu leeyahay laga qaadanayo xoog looga qaadanayo hadaad ad aragta maxaa dhacdooyinka kale kuu dhiman oo marka ad ka hadlayso aad dhahdan wartaan waxaa laga bedel war adeestay ahaan oo tawre hadalkeen raac lagu leeyay waxaan joogaa degmada badhaadhe magaciigana waxaa waaye cabdikariim buuta waxaan ka tirsanaa ciidamada oo ka shaqeeya wadankaas iyada oo dawladda jubbaland oo oday iskaaridada ah haddana waan iskaga soo baxay waxaa gacantooda aan ugu soo dhaweeyey walaalaha muslimiinta ah ee harakada al-shabaab waana ku faraxsanahay halkaasaana tawxiidka lagu niyo nolol nolosha iguma anficin macnaha nin mustaqbal leh dee inuu sii joogo ma wadan oo mustaqbalkayga aasiinkayga iyo diintayda aan soo noqdo maanta alabara si wanaagsan baa lagu soo dhawey dhibaato kale ma kulmin wax walba har iyo weliwal aan ka qabano malaha aad baan ugu qanacsanahay waxaan ugu baaqayaa haddii meesha dhibaataa kama jirta hadda degmada baradhe ninkay nolol iyo aysiin doona inuu iskaga soo baxo halkan ugu baaqo kasoo dhawaado diinta dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu degmada badhaadhe ku soo bandhigay afar askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka rajada jubbaland ee ku sugnaa deegaanka raaskambooni oo ka tirsan dhulka jowraha waxaana si adaa u soo badanaya tirada taacibiinta ee soo gaaraya dhulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose shukran akhwana bashiir baraka xoogan ayaa ka socda magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kadib markii daadad xoogan ay soo galeen xaafado ka tirsan magaaladaas walaalkan yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya barakac xoogan ayaa ka bilowday xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya kaasi oo uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle oo bartamaha ka mara magaalada kaasoo inta badan laga soo tebiyo saameynta ay reebto fatahaadda uu sameeyo webigaasi oo ka mid ah webiyada mara koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa soo sheegay in maanta roobab lagu diirsaday ay ka da-een magaalada waxaana roobabka dhinac socday fatahaadda webiga kaasi oo keenay in qoysas badani ay ka barakacaan qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne waxaana xaafadaha maanta ay dadkeedu barakaca ka sameeyeen ka mid ah boondaweyn iyo holwadaag kadib markii uu webigu barkaarka soo jabsaday kuna fiday jihooyinka doon subagle iyo faarax geedi ee kala dhaca xaafadaha boondaweyn iyo howlwadaag qaar ka mid ah dadka ku dhaqan beledweyne waxay sheegeen in labadaani xaafadood ee kala ah boondaweyn iyo horwadaag ay ahaayeen xaafadaha aysan saameynta ku yeelan fatahaadda uu maalmihii lasoo dhaafay magaaladaasi ka sameeyey webiga shabeelle balse maanta dadkeedu bilaabeen inay isaga barakacaan walow qoysas badani ay weli deegaan ku yihiin xaafadahaasi sidoo kale wiil yar ayaa ilaa iyo iminka lagu la-yahay nolol iyo geeri kadib markii daad xoogan uu qaaday shalay xilli uu ku sugnaa buundada nuurxawaad ee magaalada beledweyne
buundada nuurxawaad saakay ciyaalna ay ku dhinteen biyihiina ay aad ugu soo fataheen dhibaatadaas runtii waxay ahayd dhibaato weyn carruurna waa ku dhimatay carruurna waa laga soo badbaadiyey dhibaato badanaa ka jirto magaaladan beledweyne runtii rag badan oo qaraabtayaala ay joogaan oo heedaha lacag uga qaataan kuna sameeyaan wax jeebkooda galay waxay ku qayilaan ka dhigaan runtii arrintaas waa arrin dhibkeeda leh buundada nuurxawaad oo biyaha ay ka dulboodeen ilmo carruur ahna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen hadda meeshaan waxaa ku dhacday laba canug midna waa dhimeeyey midna waa laga soo baxshay dhibaatadaasaa taal ilmaha biyaha ku dhammaaday maantay laba canugaa midna waa dhaawaco waa iska tacbaan isbitaalkaa la geeyey kii kaleetana waa dhimeeyo biyahaanoo ku jiraa waa biyo lagu dhex ganacsanaayo la dhex degan yahay laakiin fatahaad waa un fatahaad xaafado badan ay ku yeesheen haba u badnaato sida raadeerka oo kaleeto meesha la yidhaahdo kutiimb oo kaleeto qaybo bilisdiid qaybo ka mida hadduu ilaa kujiro holwadaag qayb ka mida bacaadahaas koreeto dhagax jibis waa la mid sagaashan iyo sagaashii toddobadii aan aniga horta soo garaadsaday garaadkayga aan ka xasuusto biyobaxo oo aan arko wixii ka dambeeyeyna waxaa waaye waxay iska noqotay iska daba joogjoog laba kun iyo lixdii oo ku soo xigtay laba kun iyo tobankii wixii ka dambeeyeyna waxay noqotay sanadkiiba inay laba mar ay soo baxaan ay noqotay sanadkan sanadkii ka horreeyey bishaan may meedeeda kaleeto biyobaxaa soo baxday sidaan ka war hayno oo aad iyo aad u saamaysay magaalada beledweyne ilaa iyo hareeraheeda meelihii loo qaxi jiray xitaa ku saamaysay muuqaalo la soo geliyey baraha bulshada ayaa muujinayay biyo aad u badan oo kusoo rogmaday xaafadaha magaalada beledweyne fatahaadii ugu xoogineed ayaana magaaladani la sheegay inay ku dhufatay deyrtii lasoo dhaafay taasi oo ilaayo iminka aysan dadku kasoo kabsan shukran akhoona yaasir wilaayada gedo ayaa dowra diini ah usoo gabagabaysay wilaada degmooyinka wilaayadaas sida warkaas uu inoogu eegayo walaalkeen cazaam carafaat dowradan oo loogu magacdaray saxaabiga cuthmaan ibnu cafaan shicaarkeedunu yahay ayaan qusudiin wa ana xayun ayaa loo qabtay wilaada degmooyinka baardheere balad xaawo garbaharey buurdhuubo ceelwaaq luuq doolow iyo ceelcadde iyadana dowradan ay socotay muddo toddoba maalin ah xafladii lagu soo xiraya dowladda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo culimo udiin ugu horeyn waxaa kelmad tawciya ka jeediyey munaasabadii xiritaanka dowladda sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada islaamka walaalaha marka waxaan leeyahay cilmiga aad xambaarteena maalmahan aad u fadhideen waa ammaano cilmigaasi waa ammaano ammaanadaasina iyo mas-uuliyadeedana adinkoo korka idinka saaran yahay waad xambaarteen ummadda aad maaragtay maxaan ku rahdaa mas-uulka ka tihiin waxaad mas-uul uga tihiin dantooda diin iyo adduunyo masaalixdooda adduunyo iyo aakhiro adduun iyo aakhiraba adinkaa mas-uul ka hol idin weydiinayaa adinkuna waxaad beddel ka tihiin oo mas-uuliyaddaasi aad ku matalaysaan ciddii idinsoo magacowday oo idiin dhiibtay xilkaa isaga ah idinkulana xisaabtamayso inaad gudataan sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddaasi dusha idinkaga saaray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin mas-uuliyiin mas-uuliyaddaasi marka aad xambaarteen oo aad qaadeena dhawarka ladiin suray ilaahay kaga cabsado cidda aad matalaysaan kaga cabsado suuradda aad bixinaysaan mas-uulka aad ku qaadeen waa diin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ka tarjamaysaan waa kitaabkii sunnada nebi maxamed waa fahamkii salafka saalixa ahaa waa socdantii yani maarata maxaan ku raha khilaafadii islaamka dariiqii ay ku imaan lahayd haddii aadan markaa idinku toosnaanin cid idiin toosnaanaysa ma jirto sidoo kale qaar ka mid ah wilaadii loo soo gebagabayay dowladda ayaa ka warramay dowladda duruusta ay ku qaateen iyo sida ay uga faa'iidaysteen waxaan ku qaadanay dowladan maadooyin gaarayaan ilaa kow iyo toban maado ayaa ku qaadanay waxaa ugu horayso tafsiir qur'aanulkariim waxaa ka mida maadooyinka a qaadanay cilmiga iyo fadliga uu leeyahy waxaa kaloo ka mida maadooyinka ku qaadanay dowladan fanu tacaamul maca annaas qaybaha ku qaadanay waxaa ka mida aad waxyaabaha ugu muhiimsan maadada layidhaha alamaana ayaa ka mid a maadooyinka ku qaadanay waxaa kaloo ka mid a al-ukhuwa aliimaaniya walaalnimada iimaaniga dowladaasoo shicaarkeedu uu ahaa ayanqusudiin wa ana xayi magaceeduna uu yahay cuhmaan ibnu cafaan dowladaas fawaa'id fara badan ayaa lagu gaaray oo fawaa'id diineed ah muddada ay socotay waxay ahayd toddoba beri ayada oo fawaa'id fara badanna aan ka helnay oo fawaa'id diineed ah ugu dambayntii waxaa xiritaanka xafladda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranno kala duwan qodobka xigoon dardaarmaya waxay tahay ixsaanu danni bilaakhiriin inaan waxaa weeyaan wanaag u samayno walaalaha ee walaalaha kale ee muslimiinta ee anan ugu xidhiira waxaa weeyaan inaan u samayno wanaag ixsaanu danni walaalkaaga muslimkaa danniga inaad u hagaajiso ayaa lagaa rabaa dowladii noo socotay muddada toddobada maalmood ah waxaanu rajaynaynaa hadduu ilaahayga awoodoola ogolaado subxaana wa tacaala tadawarkeenna iyo wanaaggeenna inuu intaan kasii bato waa qayb ka mid a dowraadka silsiladaha ah ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo shukran akhuuna cazaam ugu dambayntiina shil gaari ah oo sababay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya warkaas waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed shilkan oo ahaa shil baabuur oo aad u xoogan islamarkaana sababay khasaare nafeed oo aad u ballaarana ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka kenya inta la hubiyey ugu yaraan ilaa lix xubnood oo kenyaan ah ayaa ku dhintay halka tirooyintaas ka badanna ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen shilkan xoogan oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka ildureet iyo nakuru ee waddanka kenya shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen dhowr gaadho oo kale ah mercedes bins iyo gaadiidka dalka kenya looga yaqaan matatuda waxaana shilkan si gaar ah looga soo tabiyey halka loo yaqaano mandiqada rafture dadka ku dhaawacmay shilkan ayaa la geeyey cisbitaalka deegaanka bant forest halkaas oo lagula tacaalayo dhowr xubnood oo dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen dhacdadani halka dadka ku dhintayna la geeyey goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalka deegaanka lagu magacaabo eldama shilkan gaari ayaa qayb ka ah shilalka gaadiidka ee laga soo tabiyey ismaamullada dalka kenya sanad walba waxay waaxda la socodka gaadiidka kenya diiwaangelisaa dhimashada kumanaan qof iyo dhaawacyada kumanaan kale kuwaas oo gallaabta shilalka gaadiidka shukran akhoona marwaan warbixintii saas ayaa warkeenisa halkay dhegaystayaal u dambeysay warkan mid la mida intaanu ku kulmi doonna sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir